dadka barakacyaasha ayaa waxay subax iyo war ee maantoosnina bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka khaza kadib hakad ku yimaadeen maalintii shalay ee axad ahayd afhayeen u hadlay ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in dadka barakacyaasha ay dib ugu laaban karaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka khaza weliba iyagoo isticmaalaya marinka nitsarium ee kala qeybiya waqooyiga iyo koonfurta marinka taasoo ay markii hore diiday in la maro halkii saacee subaxlime ee maanta ayay dadka barakacyaasha bilaabeen inay dib ugu laabtaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga marinka khaza afhayeen u hadlay milatariga saanad yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ay ogol yihiin in barakacyaasha ay dib ugu laabtaan deegaanadooda islamarkaana ay isticmaal karaan waddada arrashiida iyagoo lugeenaya ama gaadiid isticmaalaya muuqaale kala duwan oo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaana waxay muujinayaan dadka shacabka ee barakacyaashoo dib ugu laabanaya deegaanadooda iyagoo weliba logeenaya raxan raxanna u socda dadka ayaa waxay si xoriyadla u isticmaalayeen waddada weyn ee arashiid iyo midda salaaxuddiin sida muuqaalada laga dheehan karo barakacyaasha dib ugu laabanaya waqooyiga ayaana farxad la ilmeynaya
بدنا نعيش مع الشهداء بدنا نعيش على الردم بدنا نعيش القيام بدنا نرجع لاهل الشمال بفضل المقاومه الحمد لله رجعنا على الشمال هذا من فضل رب العباد تعالى المقاومه الله يسلمك يما الحمد لله
كنا هو فرح هذا الحمد لله لا لا خلنا انا ورب- واحنا على غزه الحمد لله الحمد سوريا لله كلنا كانت.
سوريا مش عارفه قلبي قلبي مش عارف مش قادره ايش اقول لك على شعوري غزة حستبقى وتبقى للأبد غزة أرض العزة مهما صار ومهما حصل هذه أرض الرباط وكتبت علينا الشقاء ولنا الأجر العظيم إن شاء الله في- في جنات الخلود الشهداء والجرحى وللبواسل الحمد لله ألف حمد وشكر على هذا البلد الآمن أرض المقدسة إن شاء الله تحرير القدس بإذن الله حبايبي حبايبي كل أهل غزة لن نترك غزة كل شهدائنا كل شهدائنا الأبرار في غزة وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى كل ما احنا مع ربنا الحمد لله ماشيين وصابرين ciidamada gumaystaha yuhuudda ee markii hore duulaanka gardarradaha ku soo galay marinka khaza ayaa waxay dhankoodu bilaabeen in iyagoo dulaysanaya iskaga insixaaban nitsarium ee marinka khaza waxaana baraha internetka lagu baahiyey muuqaalo muujinaya ciidamada yuhuud oo kasii baxaya marinka khaza gawaaridooda gaashaaman ay ku raran yihiin dhammaan wixii agabay halkaasi u yaalay subaxii hore ee maanta kahor intaysan qorxo soo bixinayin ciidamada yuhuud iskaga baxeen deegaanka iyagoona u jeystay dhanka deegaanada ay xooga ku haystaan horey waxay sidaan oo kale ciidamada yuhuud uga baxeen meelo badan oo ka mid ah marinka khaza waxayna iminka ka baxeen dhanka koonfureed ee marinka si ay dadka barakacyaasha ugu suura gasheen si ammaana ku imaadaan deegaanada ku yaala marinka khaza marxaladda koobaad ee heshiiska xabad joojinta ee wada gaareen kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana waxay ku wada heshiiyeen qodobo dhowr ah oo qaarkood haatan dhaqan galay halka kuwa kalena ay dhiman yihiin marxaladan ayaana la rajeynaya in muqaawamada falastiin ay sii deyso soddon iyo saddex maxbuus oo yuhuud ah kuwaasoo iskugu jira askari iyo rayid halka yuhuuddan ay soo deynayso kun iyo sagaal boqol oo ruux oo falastiiniyiinna oo ka mid ah maxaabiista falastiiniyiinta ee ku jira gacanta maamulka yuhuudda kuwaasoo ay ka mid yihiin dadka ku xukman xabsiyada daayimka iyo kuwa ku xukuman xabsiyada dhaadheer kadib markii dadka dhammaantoodu arkeen muuqaalada ka imaanaya waddooyinka rashiid iyo salaaxuddiin ayaa dadka isdabadudaya islamarkaana dib ugu laabanaya guryahooda qaar badan oo ka mid ah muslimiinta ayaana si aada ugu farxay muuqaaladaasi iyagoo dhanka kale si aada uga caroodeen xag jiriinta ku safka maamulka yuhuudda waxayna qaarkooda ku tilmaameen midaanay bannaanka keentay jabka fashilka iyo guuldarrada maamulka yuhuudda kiyaanka saaynadan uu isdhiibay ugu dambayntii idmar bin khafiir wasiirkii iscasilayay amniga saynad yuhuudda ayaa waxa uu sheegay isagoo faalooyin ka bixinaya muuqaalada iyo soo laabashada dadka barakacyaasha ah in midaani ay tahay isdhiibid dhammaystiran oo ay yuhuuddu isdhiibtay bin khafiir ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in tani ay tahay mid bannaanka keenaysa gusha kooxaha muqaawamada falastiin iyo inaan la xaqiijin mid ka mid ah hadaaftii loo duulay tani ma ahan oo keliya mid soo muujinayso guusha ay gaartay xamaas bal iskaba dhaafee waa isdhiibid dhammaystiran ciidamadiinana kama dagaalam karaan naftoodana uma huri karaan khaza sababo ku aadan arrintani waxaana hadda nagu waajibaa inaan dib ugu laabanna dagaalka ayuu yidhi itmar bin khafiir wasiirkan oo ka mid ah xagjiriinta maamulka yuhuudda ayaa saacad weliba iyo maalin kasta wuxuu ololeynayaa in dagaalka khaza dib loogu laabto oo halkooda laga sii wado gumaadka iyo xasuuqyada ka dhanka shacabka reedka isagoona ka godoodsan arrintan ayaana wuxuu iska casilay xilkii uu ka hayey maamulka yuhuudda dhanka kale war ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin subaxii hore maantaoo isniin ah kadib markii halka saaco subaxnimo ay bilaabatay in dadka barakacayaasha ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda ayaa waxaa lagu sheegay in middaani ay tahay guul iyo nasri u soo hoyatay shacabka falastiiniyiinta iyo muqaamadooda warka ka soo baxay kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in tani ay tahay calaamad muujinaysa fashilka ku imaaday maamulka gumaystaha yuhuudda iyo inuusan gaarin mid ka mid ah hadaaftiisa sumuudka iyo nafurka shacabka reer khazan uu ka qaalib noqday isbaysiga cadowga farxadda iyo jeceylka ay u qabaan dadka barakacayaasha inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda ayaa waxay tahay farin caddo loo diraya dhammaan dadka doonaya in shacabka reer khazan la barakiciyo dhulkoodana gumaystaha gacanta loo geliyo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin sidoo kale waxa uu yidhi mid ka mid ah hogaamiyaasha muqaamada waan idin hambalyeenayaa dhammaan shacabka falastiiniyiinta tani waa soo laabasho wanaagsan maantana waa maalin weyn mashadka ay dib ugu soo laabanayeen dadka barakacayaasha ayaana wuxuu burburiyey dhammaan yadidiilooyinkii uu ku haminayay gumaystaha taasoo ahayd barakicinta shacabka falastiin geysta kale benyamin netanyahu oo mar hadlaya ayaa waxa uu sheegay in xubnaha ka tirsan kooxda muqaamada falastiin ee iska caabintaada kula jira yahuudda ay yihiin naaziyiinta cusub isagoona la barbardhigay hitler iyo ciidankiisa waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in laga takhalluso isagoo marsoo hadal qaaday arrinta ku saabsan xiritaankiisa ayaa waxa uu sheegay netanyahu in maxkamaddani loogu yeedho cadaaladda ay tahay kuwa lagu aasaasay cadaawadda yuhuudda isagoona intaasii raaciyeen dhulkay xooga ku haystaan ay mar walba hoyiyo gabaad u noqon doonto dhammaan yuhuudda ku nool daafaha dunida ugu dambayntii wargees ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda ayaa waxau wax ka qoray xaaladda dhabta ay iminka ku sugan yihiin madaxda sare ee maamulka yuhuudda iyo khilaafka xooggan ee iminka ka dhex jira gudaha maamulka wargeyska iyo diicood xaranood oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxa gudaha maamulka yuhuudda ahna midka daabacay warbixinta ayaa wuxuu sheegay in xaalad quus ay ku sugan yihiin madaxda maamulka yuhuudda mid kastooo ka mid aan uu lacnadaya netanyahu qoraaga yuhuudda ee lagu magacaabo tamir asrof ahna midka warbixinta qalinka u qaatay ayaa wuxuu caddeeyey in maamulku sheega israa'iil uu maanta ku sugan yahay xaalad niyad jab ah taasoo ay ugu wacan tahay fashilka iyo wajagabaxa ka soo gaaray dagaalka marinka khaza ay muddada dheer ay ku jireen maamulka yuhuud iyo shacabkooda ayaan lagu waramaya in iminka si aadaas u u kacsan yihiin shacabka yuhuud ayaana netanyahu ku eedeynaya inuu kasoo dibdhacay xilligii heshiiska loo baahnaa wargeeska ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in guuldarada saynad yuhuudda ka soo gaaray dagaalka marinka khaza ay dhammaantooda midba midka kale ku eedeynayo waxaana lagu waramaya in iminka khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira gudaha maamulka yuhuud uu yahay mid aad u daran israa'iiliyiinta ma ahan kuwa aad u xoog badan xidhiidhka ka dhexeeyana waa mid daciif ah waxaa sidaas lagu yidhi warbixinta lagu daabacay wargeeska iyo diicood xaranood oo ka mid ah wargeysyada maamulka yuhuudda warbixintan ayana waxay si weyn uga hadlaysaa xaaladda dhabta ee iminka ka jira maamulka gumaystaha yuhuudda iyo khilaafka ka dhex jira hoggaanka sare ee talada haya waxaana si aada loogu cabsi qabaa masiirka iyo halka uu ku dambeeni doona maamulka dhiciska ee yuhuudda wasiirra iyo madax ka tirsan ayaana iminka iska casilay xilka iyagoona ka soo horjeeday heshiiska ay yuhuuddu la gaartay kooxaha muqaamada falastiin waxaana wasiirada iscasilay ka mid ah itmer bin khafir iyo bitislail samotrotesh iyadoona midaanay imaanaysa xilli ay yuhuuddu ka baqanayso inay ku habsata lacnada siddeetanaad